abukaate cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa ergeyga qaramada midoobe ku sifeeyey mid meel kaga dhacay sharaftii qaran sharaftii xildhibaanada qaranka wuxuu sheegay abukaate xoosh jibriil in baarlamaanka soomaaliya uusan ahayn midka uu ku tilmaamay nicholas kay wuxuuna tilmaamay in xildhibaanada baarlamaanka aysan qaadan wax laaluusha oo baarlamaanka uu nadiif ka yahay eedaha kaga yimid nicholas kay oo ah ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya abukaate xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil ayaa nasiib darro ku tilmaamay in wakiil soomaaliya ku jooga mandate qaramada midoobe ah in baarlamaanka soomaaliya oo matala shacabka soomaaliyeed uu meel kaga dhaca sharaftooda waxaana hadaladiisii ka mid ahaa nicholas kay oo nin ajnabi ah oo soomaali citizen aan ahayn oo aan lasoo dooranay oo waddankeena ku jooga mandate u n ay leedahay inuu inti yimaado inuu xildhibaanada aflagaadeeyo inuu faraha noola soo geliyo wax kalaba waa dhinaca kale xildhibaan cabdi xayr maareeye oo isna ka mid ah xildhibaanada sida weyn uga soo horjeestay hadalkii kasoo baxay nicholas kay ayaa sheegay in baarlamaanka soomaaliya uu ka midaysan yahay aragtida ah in sanadka laba kun iyo lix iyo toban doorasho xora waddanka la gaarsiiyo waxaana sidoo kale nicholas kay uu ku eedeeyey in wararka uu ka qaato siyaasiyiin danta soomaaliya aanan ka shaqaynaynin arrintaas oo uu ku tilmaamay inay ka baxsan tahay isaga shaqadii loo soo wakiishay xildhibaanada baarlamaanka ee war-saxaafadeedkan soo saaray waxay qabaan in hibsiga laba kun lix iyo toban lagu gaari karo oo keliya markii ay jirto kalsooni iyo wada shaqayn buuxda oo u dhexaysa hay-adaha dawliga iyo madaxda qaranka haddaba ilaa bilowgii magacaabistii ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed waxaa jiray khilaaf u dhexeeyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo aan u aragno in uu hadda gaaray heer caqabad ku noqon kara horumarka jira iyo hibsiga laba kun lix iyo toban sida ka muuqata war-saxaafadeedka wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobey wuxuu wararka ka qaataa ama ku lug leh go-aamadiisa shaksiyaad doonaya inay gaarhaan dana gaara ama u xadrinaya dhinac gaara taasoo shaqada ergeyga ka dhigaysa mid ka baxsan
xildhibaanada baarlamaanka qaarkood ayaa si weyn uga caraysan hadalka kasoo yeeray nicholas kay ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya kadib markii uu soo shacbaxay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed kaas oo wararka qaar ay sheegayaan in baarlamaanka uu ku biyo shuban doono haddii aanan xal rasmi ah laga gaarin arrintaasoo nicholas kay uu ku tilmaamay in xildhibaanada baarlamaanka qaarkood ay hadda u ololeynayaan mooshin ka dhanah ra-iisul wasaare cabdiweli oo lacago ay ku qaadanayaan